halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka f m-yada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad bisha oktoobarna waa lix iyo labaatan sanadka laba kun iyo afariyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar qodobo kala duwan ayaad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan marka horese warkii dunida ayaan idinku horraysiinaynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay isku shaandhayn uu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed isaga oo madaxweynuhu ku amray xubnaha golaha wasiirada ee ay saameynta ku yeelatay isku shaandhayntaasi inay joogaan xafiiskii ay xilkooda hayeen madaxweynaha ayaa qoraalka uu soo saaray ku sababeeyey in ra-iisul wasaaruhu baal maray habraaca magcaabista ama xilka qaadista mas-uuliyiinta islamarkaana uu jebiyey dastuurka taas oo madaxweynuhu ku dooday in sharciga dalku dhigayo in marka ra-iisul wasaaruhu xilalka muhiimka ah magacaabayo inuu kala tashado madaxweynaha dalka hase ahaatee wuxuu madaxweynuhu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha in uu caadaystay in uu qaado tallaabooyin tashwiish ku furaya geed socodka dowladnimada wuxuuna madaxweynuhu usoo jeediyey ciidamada amniga iyo shaqaalaha dowladda inay shaqadooda sii wataan tallaabadan madaxweynuhu qaaday ayaa timi kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed uu shalay sameeyey isku shaandhayn taabatay ilaa sideed ka mid ah xubnaha golaha wasiirada oo ka kala tirsan wasaaradaha cadaaladda xanaanada xoolaha maaliyadda qorshaynta arrimaha dibadda iyo ganacsiga
danjiraha maraykankii qaramada midoobay samantha power ayaa booqanaysa dalalka xuduunta u ah cudurka ebola si ay dalalka kale ugu dhiirigeliso inay wax badan qabtaan power ayaa booqanaysa dalalka guinea liberia iyo sierra leon sabtidii shalay ayay warfidyaanada u sheegtay faa'iidada in si soka xaaladda loogu kurgalaa ay ka awood badan tahay waxay ugu yeertay khatar aanba jirin mrs power ayaa booqanaysa xarumaha isku xidhka cudurka islamarkaasna la kulmaysa saraakiisha sarsare ee xukuumadahaasi waxaa kaloo ay la kulmi doontaa khubarada caafimaadka iyo askarta maraykanka ee goobahaas cudurka kula tacaalaya sabtidii shalay ayaa qaramada midoobay dalka maaliya ay u duulisay amaba u dirtay hal mitrig tan oo daawada iyo qalabka caafimaadka ah kadib markii dalkaasi uu soo wariyey xaaladdii ugu horreysay ee cudurka gabadh yar oo laba jira kana timid dalka guinea ayaa dalka maali ugu dhimatay cudurkaasi halkaas oo ay dawo u doonatay ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku sifeeyey in dib u qabsashada magaalada juruf al sakhaar in ay tahay dhirbaaxo xoogan oo ku dhacday kooxda isis ciidamada dalka ciraaq oo ay gacan siinayaan isbahaysiga maraykanku hogaaminayo ayaa sheegay inay guud ahaan gacanta ku dhigeen magaaladan oo dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada baqdaad kadib markii dagaal xoogan ay la galeen maleeshiyaadka isis sidoo kale shalay oo sabti ahayd ayaa ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq ay sheegeen in maleeshiyaadka kurdida ahi ay dib u qabsadeen magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee zumar iyo weliba tallaabo tuulooyin ku hareeraysan
waxaan ismaaciiloo dadka uga cudur daaraynaa in cilad dhinaca farsamada ayna haysato islamarkaasna ay maqli kari waayeen muusigadii dhextaalka u ahaa bilowgii barnaamijkeenna iyo wararka welise waxaan u haynaa qodobadii aanu saaka ugu talagalnay halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington
berigi beerkaygay ku tahaa adigoo buukaba adigoo buukaba
subaxnimo wanaagsan idin lahaantiinba halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal naga raalli ahaada cilad farsamo ayaa nala soo dirsay had- haase ahaatee haddaan marka hore qaar ka mid a qodobada wararka ee idaacaddeenna subaxnimo aan idinku talagalnay aan idiin soo gudbinno sida aad warkaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa shalay sameeyey isku shaandhayn kooban oo taabatay ilaa sideed ka mid a xubnaha golaha wasiirada hase ahaatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa buriyey isku shaandhayntaas war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa madaxweyne xasan sheekh uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu qaado qaadayo tallaabooyin tashwiish gelinaya hanaanka dawliga ah isaga oo ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu baalmaray habraaca magacaabista iyo bedelaada mas-uuliyiinta oo ay ahayd inuu kala tashado madaxweynaha haddaba saameynta khilaafkaasi ku keelay ayaa siyaabo kala duwan loo falanqeeyey maxamed cabdisandheere een, brofesor xuseen warsame ayaa oo jaamacadda calgary ee dalka canada wax ka dhiga ayaad kala sheekaysatay bal habraaca ama khilaafkani waxyaabaha keenay ama saldhiga oo ah ama sida ay aqoon-yahanadu u falanqeynayaan maxaa kaaga baxay horta profesor xuseen warsame saad sheegtay waa bare ee, ka dhiga ee, jaamacadda calgary ee dalka canada Ee, siyaasadda soomaalida aad buu maaragtay ula socday sanadii ugu dambeeyey wuxuu ahaa xubnihii ansixiyey dastuurka soomaaliya ee sideed boqol iyo dhowr iyo sideed boqol inta ka badan ay ansixisay Ee, marka waxaan wax ka weydiiyey marka ugu horeysa tallaabadan uu ra-iisul wasaaruhu qaaday ma tahay mid raacsan dastuurka waan gartay marka wuxuu yidhi hawa mid raacsan waayo madaxweynuhu isagaa cayimay ra-iisul wasaaraha awoodihiisana waxaa ka mid ah soo magacaabidda golaha xukuumadda waan gartay marka kadib eh, lasoo dhiso golaha xukuumadda ayaa inta badan baarlamaanka laga saxi- ansixiyaa laakiin haddii isbedelo khafiifa lagu samaynayo ayuu yidhi inkastoo uu xusay in eh, talada madaxweynuhu mar walba ay tahay eh, inay maaragtay joogto ka hor dee intan tallaabo la qaadin lislisii ogaada lakin wuxuu yidhi haddii isbedelo khafiifa lagu sameynayo golaha wasiirada eh, way u bannaantao dastuurku uu siinayaa Eh, waxa uu yidhi dabcan markii uu isagu yahay madaxii golaha xukuumadda dabcan wuu arkayaa meelaha ay gaabisku ka jiro xukuumaddiisa marka haddii doonayo inuu isbedel la sameeyo si uu hawsha u wanaajiyo waa arrin dastuurku u ogol yahay laakiin wuxuu ad ku adkeeyey in isagii madaxweynuhu ay yihiin laba is og oo tallaabada la qaaday ay ahaato marka labaduba een, inay ka wada tashadaan waxyaabaha taladuna inay meesha ku jirto ninkana awoodoo lehe hadalkaas oo kaaga soo baxday ah waxaa intaa xiga inuu culayska aada u saarayey in eh, saddexda xubnood ee ugu sarsareeya eh, dowladda soomaaliya waa madaxweynaha waa ra-iisul wasaaraha waa guddoomiyaha baarlamaanka Eh, saddexdaasi inay maanta ay saaran tahay mas-uuliyad ka culus xilli kastoo kaloo lasoo dhaafay waan gartay oo markaa eh, ay tahay iyagu inay arkaan dhibta uu waddanku ku jiro kadibna ay maaragtay taladeeda qaataan oo waxyaabahan yaryar ee iminka suuqa yaacaya ayna noqonin waxyaabaha ka mashquuliya yoolka weyne ah in laba kun iyo lix iyo tobanka la gaadho xilligii doorasho loo qaban lahaa dalka marka wakhtiga oo iska soo dhow buu leeyahay profesorku waa saas uma baahna buu leeyay meelaa inay isqabsadaan ay maanta waan gartay dhegaystayaal qodobo kala duwan ayaan idin haynaa laakiin mid ka mid ah heesaha macaan ayaan qadar idinku nasinaynaa ka hor inta aanan u gelin qodobka xiga
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington weli waxaana haystaa ciladdii dhinaca farsamo hase yeeshee hadda haddaan somalilan iyo dhinaca iyo hargeysa tago saaka waxaa la filaya in golaha wakiilada ee somalilan uu go-aan ka gaadho guddiga doorashooyinka ee cusub ee madaxweyne silaanya uu gudbiyey hase ahaatee waxaa fadhigan maanta dul hoganaya khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya mudanayaasha muxaafidka iyo kuwa mucaaradka oo isku maandhaafsan xeer loo gudbiyey golaha guurtida somalilan kaas oo fasiraado iska soo horjeeda ay ka bixiyeen mudanayaasha labada garab kala taageersan haddaba waxaa saaka isha lagu hayaa jawiga uu ku furmo golaha wakiiladu iyo weliba waxaa laga yeelayo khilaafka labada dhinac u dhexeeya gaar ahaan dooda la xidhiidha asixinta guddiga cusub ee doorashooyinka wariyaheyga ismaaciil xuseen farjar ayaa arrintaasi ka waraystay ee wariyaheenna magaalada hargeysa isma- waa cabdixakiim maxamuud sharwac ismaaciil muxuu cabdixakiim kaaga sheegay ee arrimahan kusoo cusboonada siyaasadda somalilan In horta maalmahan ba een, khilaaf siyaasadeed oo aada u xoogan baa ka jiray baarlamaanka dhexdiisa oo een, g- laba garab oo xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan ayaa warbaahinta siyaabo kala duwan ula hadlay een, khilaafkaasoo markii ugu horreysay kasoo bilaabmay xeer golaha eh, wakiiladu u gudbiyey een, shirgudoonkiisu golaha guurtida taasoo fasiraado kala duwan ay mudanayaashu ka bixiyeen gaar ahaan kuwa muxaafidka kale yidhaahdeen waxbaa laga bedelay xeerka markii shirgudoonku uu gudbinayey een, ama ma ahayn habkii ah, mudanayaashu uga codeeyeen halka ay qolada kalena fasiraad taa ka duwan oo xis- xildhibaanada gudoomiyaha golaha wakiilada ama taageersan oo kale ay ka bixiyeen khilaaf halkaas kasoo curtay En maanta ayayna s- loo ballansan yahay in guddida doorashooyinka oo madaxweynuhu uu soo magacaabay in macnaha lo- inta loo wada keenay en dhinacyada eh, saddex xubnood madaxweynaha soo magacaaba laba xubnood waxaa soo magacaaba golaha guurtida laba xubnoodna xisbiyada mucaaradka marka xubnuhu marka lasu wada keeno madaxweynaha loo keena madaxweynuhu wuxuu u gudbiyaa golaha wakiilada marka madaxweynuhu golaha wakiiladu uu gudbiyey marka maanta ayaa ayaa la filaya arrintaas En maantana buuqaas ayaa weli saakana dee weli fadhigii ma dhicin oo kolba waa lixdii barhkii subaxnimo waqtiga bariga africa marka maanta la filayaa in arintaa inkastoo dee mudanayaasha warar kala duwan ee magaalada hargeysa oo kale dhex yaallo gud- cabdixakiin shirwac oo aan aan xalayto khadka telefoonka la xidhiidho kale ii sheegay kamid ay yihiin in xildhibaanada eh, muxaafidka oo kale ay leeyihiin haddii golahu furmo ka hor inta aan laga wada hadlin khilaafkan golaha dhex yaala waxaanu keeni doonaa mooshin aanu gudoomiyaha een, kula xisaabtamayno oo gaar ahaan kursigan uu mansabkan uu hayo marka doodaasaa saaka meesha ka dhex jirta waan gartay marka ee, dabcan waxaa la ogaan doonaa un kolley ee, galabta iyo ilaa caawa idaacadaheenna soo socda ayay ha ku- marka xildhibaanadan kaa dhexgala waxay doonayaan laba muxaafidka oo kale waxay doonayaan in quorumkan eh, labayo afartan baa la doonaya in quorum ku furmo En, eh, xildhibaanadaasina awoodba inay muujiyaan oo ama quorumku inaanu buuxsamin haddii ay say doonayaan eh, ay ka arki waayaan En, gudoomiyahoo kale wuxuu ku baaqay in golahu furmo welibana fadhigani fasax bay xildhibaanada gu- wakiiladii guursiba ay ku jiraan laakiin waa la isugu yeedhay dib baa la isugu yeedhay marka waa mid deg deg wey waa mid degdega marka ilaa xalay waxaa hargeysa laga dareemayey een, xamaasadda labada qolo iyo weliba een, iyadoo qa- dad ay jiraan doonaya in arintan sulux lagu dhameeyo Een, waxaa xusud mudan gudoomiyaha laftigiisu maruu kasoo noqday shir bay saddexda gudoomiye ku tageen een, magaalada nairobi markay kasoo laabteen oo kale shir jaraa'id ay wada qabteen gudoomiyaha golaha wakiiladu isla su-aashan la weydiiyey wuxuu sheegay in een, golahu uu dhexdiisa ku dhamaysan doono oo golahu uu ka xisaabtami doono wixii een, khaladaad ama een, doodo ay qabaan ay- ay golaha dhexdiisa lagu dhamayn doono marka weli inay arrintu taagan tahay laakiin maantunbaa isha aada loogu hayaa waan gartay ah, marka ee, dabcan siyaasadda somalilan waxaan ka baranay in markii khilaaf sidan oo kale u yimaado in ee, si nabada lagu kala baxo laakiin hadday dhacdo in ay mudanayaasha isku dhaafi wa- ay isku mari waayeen arrintan ee, ma jiraan ee, macnaha qeyb saddexaad ama meel saddexaad oo loo tago ee labadooda kala saarta in horta waa dood sharci dooda sharciguna een, waa ciddii ku awood badata waa suuragal in cid dad baaba jiray la xalayto siyaasiyiin iyo dad kaleba way jireeno wararka dee la helayo inay qaarkood doonayeen in arrintan sulux lagu dhamiyo laakiin arrintan laysku hayaa waa arrin sharci gudoomiyaha golaha wakiilada kale isagu wuxuu sheegay in golaha dhexdiisa een, khilaafkan lagu dhamayn doono Xilli- xildhibaanada muxaafidka waxay sheegayaan in marka hore laga xisaabtamo khaladaadkii dhacay ka hor inta aan sulux lagu dhamayn marka dood adag weeye maantunbaa isha lagu hayaa bal habkay u dhacdo waan gartay kolley idaacadaheenna soo socda ee galabnimo iyo caawa ayaa haddii la idhaahdo aan wararkaasi ku heli doonaa laakiin marka hore aynu u tagno qadar ee, muusiga intaynaan u gudbin qodobka kale halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa v o a washington
warqadii furqaano nuurkii islaamku maalmaa ilaahay
subaxnimo wanaagsan idin lahaantiinba halkaad nagala socotaan waa v o a washington saacadda bariga africa waxay tilmaamaysaa lixdii iyo afartan daqiiqo qodobo kala duwan ayaan saaka halkan idinku haynaa haddaan haatanna u gudubno dhinaca iyo magaalada aan idhaahdee tababar loo sameynayo taliyayaasha ciidamada booliska iyo hogaanka mustaqbalka ciidankaas ayaa ka bilowday magaalada orlando ee gobolka florida ee dalka maraykanka dalal ku dhow lixdan oo dunida oo dhan ka kala yimi ayaa saraakiishoodu ay tababarkaas qayb ka yihiin maxamed cabdi sandheere oo ila jooga ayaa mid ka mida saraakiisha ka qaybgelaya gaar ahaan ka tirsan waaxda ammaanka ee booliska ee magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka ayuu khadka telefoonka kula xidhiiray maxamedow haddii aan ku weydiiyo shirkan ilaa lixdan in ku dhow saraakiiloo dunida ka kala socota ayaa halkaas kuleh kulan bal iga waran nuxurka maxaa ku saabsan kulankaasi horta ninka martideen aan waraystay waa wuxuu ka shaqeeyaa qeybta amniga ee waaxda booliiska ee magaalada atlanta ee gobolka georgia ee wuxuu u qaabilsan yahay dhinaca technologiga ma aha sarkaal ka tirsan ciidanka ee waxa uu ii sheegay in shirku ee uu ku saabsan yahay tababarka la siinayo saraakiisha sarsare ciidanka iyo kuwa la- la la filayo mustaqbalka inay hogaanka ciidamadaasi qabtaan waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo lixdan dal ee saraakiilka kala timid oo caalamka oo dhana wadamada ugu badan ee xusay waxaa ka mid ahaa waddanka ciraaq ee waddanka nigeria iyo dalka sacuudi carabiya inkastoo ilaa australia laga yimid marka ee halkan saraakiish waxay ku baranaysaa sidii ay ula tacaali lahaayeen xaaladaha kasoo cusboonaada dalka iyadoo boolisku una gacan adag kala hortegin dadka tusaale ahaan haddii ay mudaharaad ay dhacayaan haddii xaalad amni ay dhacday oo dad fara badan lasoo qabqabanayo in culayska la saaro technologiga iyo iyo sirdoonka oo dadka intii maaragtay hub culculus lagala hortegi lahaa ee lagu maaragtay lagu dhibaatayn lahaa in culayska la saaro sidii loo ogaan lahaa dhibaatada markay soo fool leedahay soo socoto iyo markay wax dhacaan sidii loo xakamayn kari lahaayee iyadoo la isticmaalayo qiiqa da- dadkaga ilmeysiiya iyadoo la isticmaalayo hubka fudfudud laakiin culayska in la saaro marka hore sirdoonka ayuu ku saabsanaa shirku Eh, waxaan weydiiyey in eh, dalalka geeska afrika iyo soomaaliya inay qayb ka ahaayeen waxa uu xusay in dadka isugu yimid meeshay tiradoodu aada u badan tahay maanta oo ah maalintii koowaad ee furitaanka eh, wuxuuna socon doonaa ilaa sideed iyo labaatanka inaynay weli u suula gelin inuu arko eh, dad eh, geeska afrika yimid waan gartay n haddaynu qodobadii warka ugu doorka roonaa qaarkood n aad isha inoo marisid maadaamaaynu gabagabada idaacaddeenna subaxnimo aynu kusii dhownahay n maxaad maxaad ugu doorka roonaa bal haddaa taa inoo raacisid dhinaca iyo dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay isku shaandhayn uu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed isagoo madaxweynuhu ku amray xubnaha golaha wasiirada ay saameyntu ku yeelatay isku- eh, isku shaandhayntii uu ra-iisul wasaaruhu sameeyey inay joogaan xafiisyadooda oo xilkoodii eh, sii hayaan hawshoodana sii wataan madaxweynaha ayaa qoraal u soo saaray ku sababeeyey in ra-iisul wasaaruhu uu baalmaray habraaca magacaabista ama xilka qaadista mas-uuliyiinta islamarkaasna uu jebiyey dastuurka taas oo madaxweynuhu ku dooday in sharciga dalku dhigayo in marka ra-iisul wasaaruhu xilalka muhiimka magacaabayo u kala tashado madaxweynaha dalka hase ahaatee wuxuu madaxweynuhu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu caadaystay inuu qaado tallaabooyin tashwiish ku furaya geedi socodka dowladnimada wuxuuna madaxweynuhu u soo jeediyey ciidamada amniga iyo shaqaalaha dowladaba inay shaqadoodii sii wataan dhinaca wararka caalamkana danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay samantha power ayaa booqanaysa dalalka xudunta oo cudurka ebola si ay dalalka kale ugu dhiirigeliso inay wax ka qabtaan arrimaha cudurkan power ayaa booqanaysa dalalka guinea liberia iyo sierra leone sabtidii shalay ayayna warfideennada u sheegtay faa'iidada in si soko xaaladda loogu kurgala ay ka awood badan tahay waxay ugu yartay khatar aanba jirin miss power ayaa booqanaysa xarumaha isku xidhka cudurka islamarkaasna la kulmaysa saraakiisha sarsare ee xukuumadaha dalkaasi waxaa kaloo ay la kulmi doontaa khubarada caafimaadka iyo askarta maraykanka ee goobahaasi cudurka kula tacaalaya sabtidii shalay ay ahayd markii qaramada midoobay dalka maali u dirtay hal mitrig tan oo daawada iyo qalabka caafimaadka kadib markii dalkaasi uu soo wariyey xaaladaha xaaladdii ugu horreysay ee cudurka gabadh yaro laba jir ah kana tim dalka guinea ayaa dalka maali ugu dhimatay cudurkaasi halkaasoo ay dawo u doonatay n maxamed haddaad inoo raacisid dhinaca ciyaaraha saaka dee qaarkood ciyaarayna inaad waxay nooga haysaan filayaa oo dee waan ku arkayo oad soo egeegeysay marka ciyaara maxaad nooga haysa iyagana kolley horta waa laga wada ciyaaray yurub oo dhan eh, ingiriiska waa laga ciyaaray talyaaniga waa laga ciyaaray spain waa laga ciyaaray Haye.
marka meelaha dabcan dadka kubadda xiiseeya aad ku garanayaan waa dalka ay isha uga hayaan waa dalka spain gaar ahaan labada kooxood ee ugu waaweyn ee real madrid iyo barcelona haye marka ciyaar la wada sugayay bay ahayd eh, markii fooda la istaray ayaa kooxda real Ma- eh, barcelona waxa uu suura gashay in laacibkooda Nye- Nye- Ne- neymar ee laga soo iibsaday dalka brazil uu goolka koodu dhaliyo iyadoo malaha lislahaa dee eh, reer barcelona way sii wadi doonaan Guusha.
goolka guushaas iyo eh, inay goolal kala dhaliyaan ayaa waxaa dhacday in real madrid ay awood eh, la soo baxday Eh, wejigii ciyaartan ay bedeshay oo weerar culus oo ay qaadeen kubad meel hoose lasoo dhigay in laacib ka mida barcelona uu gacanta ku taabtay isagoo dhulka jiifa halkaasna loo dhigay rigoore amaba gool ku laag eh, kooxda real madrid laacibkooda ugu wanaagsan eh, islamarkaasna noqday laacibka ugu wanaagsan ee dunida marar badan waa ninka u dhashay dalka portugal cristiano ronaldo ayaa rigoorahaasi amaba gool ku laagaasi u dhaliyey kadibna labada laacib ee pepe iyo karim benzema ayaa laba kale u raaciyey halkaasna waxay real madrid guusha ku raacday saddex iyo hal kooxdii barcelona ee lacagta badan ay laacibintooda joogeen ay kamid ahaayeen laacibinta sida lionel messi ee dalka argentin halkaas guuldaro saddex iyo hala ayaa kasoo gaadhay marka ciyaartaasi dee sidii la filayay eh, bi- ay ku bilaabatay jawka ka digadisan bay ku dhamaatay aad iyo aad inkastoo labada kooxood bayin laba kooxood oo awood badan haddana eh, maadaama ay barcelona bilowday goolka waxaa la islaa malaha way sii kordhinaysaa laakiin laacibintii reer real madrid ayaa maaragtay wejigii ciyaarta bedelay waan gartay idaacaddeenni subaxnimo ayaynu gebagabadeeda taagannahay dhegaystayaal naga raalli ahaada ciladii farsamo ee qaybteenni hore ee idaacadda nala kulantay haatanna gebagabada idaacaddeen taagannahay aniga iyo maxamed cabdi sandheer oo idaacadda subaxnimada idinla socodsiin waxaan idinkaga teginaa muusiga dhegihiina kusoo dhacaya yaa galay hortayaad lashuurta ayad kala shushubataan ma kuu sheegi ka dhaamin sheekhaagu waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrta ayad kala shushubataan ma kuu sheegi ka dhaamin sheekhaagu waa kuma shidaankaagu kululaa shidadaadu badanaa shidaankaagu kululaa shidadaadu badanaa talaadaan shakaalaba sheeshada maxaad goysaa shidaankaagu kululaa shidadaadu badanaa shidaankaagu kululaa shidadaadu badanaa talaadaan shakaalaba sheeshada maxaad goysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa
maisku shafiyaynaa shilba iguma ogne shida dooni maaye shaydan iguma dhehne saalan sharaf lao wacan maisku shafiyaynaa